madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas oo ugu horeyn munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay in puntland ay u furan tahay in la maalgashado islamarkaasna loo baahan yahay in la hormariyo kaabayaasha dhaqaalaha waxaana uu garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ku tilmaamay inuu yahay wejiga laga dheehan karo horumarka waddanka waan rajaynayaa haddii kaabayaasha dhaqaaluhu inoo dhismaan waxaa imaanaysa inaannu ka faa'iidaysano khayraadkana dabiiciga hello maalgash guda iyo mid dabada dabada waxaa ugu horreeyana waa wejiga cidda imaanaysa meeshay ka soo degayso waa erboorka wey muhiimada gaarka marka ayaa erboorada loo leeyihiin sidii aanu ilaahay ka barinay aan rajaynaynana waxaan leenahay hal sano hal garoon laba sano laba garoon saddex sano saddex garoon insha allah
madaxweyne cabdiweli ayaa sheegay in puntland ay leedahay khayraad fara badan islamarkaasna loo baahan yahay in laga faa'iidaysto waxa uu kaloo sheegay in dhowaan la bilaabi doono ballaarinta iyo dibuhabaynta dekeda magaalada boosaaso puntland waa qani waxay leedahay bar waxay leedahay kalluun waxay kaloo leedahay beero waxay leedahay xabko iyo meyti waxay leedahay xoolo waxay leedahay macdan waxay leedahay shidaar furihii horeeyey ee horumarka iyo maalgashigu waa hirgalay waa boosaaso waxaan rabaa inaan ku bishaareeyo maanta haddana farxad kale oo ah markabkii siday qalabkii lagu ballaarina dekada boosaaso inuu ku imaanayo isku xududiis insha allah
madaxweynaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa isaguna ku tilmaamay furitaanka garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso guul u soo hoyatay shacabka soomaaliyeed waa guul u soo hoyatay guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee gobolka geeska afrika ku nool soomaaliya si gaara u soo hoyatay shacabkeeda dadka reer puntland iyo dadka boosaaso intaba madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in gudaha waddanka uu ka hirgalay nidaamka federaalka balse maamulada ay ka dhiman yihiin wax badan oo ay ka mid yihiin dhinaca sharciyadda amniga dhismaha maamulada iyo xuduudaha dowladahaas federaalka qaybta ka ay maanta jiraan wax badana u dhiman dhinaca sharciyadda wax badana inay dhammaystirmaan u dhiman dhinaca amniga wax badana inay ka soo hagaagaan u dhiman dhinaca dhismaha hay-adaha dowladnimada wax badana weli inay xoogaystaan oo meeshii ay gaareen inay gaaraan u dhiman dowladaha federaalka ay qabaan waa run dowlad hubinka ah ama ka noqon doonto mustaqbalka dhan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo maanta dhulka sharciyan ay ku tilmaaman tahay geeska geeskii mid tir walboo ka tirsan kulligiis gacanta ku wada haydo oo mas-uuliyiintiisu si buuxan maanta ay gacanta ugu jirtaan madaxweyne xasan sheikh ayaa sheegay in wadahadal lagu dhammayn doono wax kasta oo lagu muransan yahay laakiin waa tallaabo tallaabo kusii kordhayso maalin walba ee hore usii socota wixii dib u heshiisiin iyo wadaxaajood iyo wadahadal lagu helayana waa lagu jiraayo waa kuwa socdaa inaan ka cabsanno ama na dhibo ama aan muxuu ahay marka qaarkood aan dib u gucno maaha wixii jiri jiray waa la wada hadlayaa waa la isku celcelinayaa wadahadalka waa lagu noqnoqonayaa meelka nimideena waxaa ku nimiday wadahadalladaas istaagay safiirka dowladda shiinaha u fadhiya waddanka soomaaliya wii honshayn oo ay soomaalidu u taqaan warsame geeljire ayaa sheegay in garoonka boosaaso uusan ahayn mashruucii ugu horreeyey ee shirkado laga leeyahay waddanka shiinuhu ay ka hirgeliyaan gudaha soomaaliya isaga oo tilmaamay in soomaaliya ay horay uga dhiseen garoomo iyo wadooyin dowladda shiina way oorinaysaa taagnaysaa in shirkada shiina maalgashiyaasha shiina inay yimaadaan inay ka qaybqaataan dibudhiska soomaaliyeed gaar ahaan xagga karyada sida wadooyinka dekada iyo eerboorka iyo waa maalmid ah faadme yaasin jaamac v o a boosaaso